habeen wanaagsan halkan waa idaacadda dalsan wararka caawa aan idiin hayno waxaa ugu waaweyn wasaaraha soomaaliya oo la kulmay madaxda hay-adda bisha cas ee dalka imaaraadka carabta islamarkaana ka dalbaday in kaalmo gargaara lala gaaro goobaha abaaruhu ay ku dhifteen ee soomaaliya cuska sanad guuradii toddobaad ee ka soo wareegatay geerida dictor xuseen sheekh axmed kadare oo lagu qabtay magaalada muqdisho somalilan muuse biixi cabdi oo ka qaybgalayay sanad guuradii siddeed iyo labaatanaad ee aasaaska ciidamada ayaa sheegay in dhibaatooyin xoog leh ay ku hayso dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana ka mid noqonaya baarlamaanka puntland oo maanta lagu doortay magaalada garowe iyo wararkii ugu dambeeyey ee qarax dad ay ku dhinteen oo maanta ka dhacay gobolka waqooyi bari ee dalka kenya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
habeen wanaagsan waxaad hesheen qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa haatanna warkii dunida oo dhan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ka qaybgalayay munaasabadda siddeed iyo labaatan guurida ka soo wareegatay aasaaska ciidamada somalilan ayaa sheegay in dhibaatooyin badan ay ku hayso dowladda federaalk ee soomaaliya wariyaheenna axmed maxamuud dool ayaa ka soo warramay hargeysa munaasabadda sanad guuradii siddeed iyo labaatanaad ee ka soo wareegtay xuska ciidamada qaranka somalilan ayaa khudbadu halkaasi ka jeediyey waxa uu hambalyo u diray dhammaan ciidamada qaranka iyo xaasaskooda sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu khudbadiisaasi fariin ugu diray dalalka la jaarka ah somalilan waxaanu eedeymo u jeediyey madaxda soomaaliya marka koowaad waxaan hambalyeynayaa dhammaan ciidanka qaranka iyo ciidamada qaranka oo dhan arfley iyo dabley saraakiil xigeen saraakiil hoose saraakiil sare jenaraallo iyo xaasaskooda ilaahayna waxaan ka rajaynayaa sanadkaa sanadka wakhtigaa wakhtigiisa inaynu horumar iyo nabad iyo barwaaqo ku gaadhno laba iyo tobanka bilood soo socda iyo sannadaha badan dambe soo socda hambaryadaa ciidanka kadib maanta wixii ciidanka laga odhan lahaa taliyaha ciidanka wasiirka kooxdii aad baa looga hadlay ciidanka iyo waajibaadkiisa qaranka somalilan iyo gobolka oo dhambe ciidamada kala duwan ee somalilan ee ku mashquulsan waajibaadkooda ee amniga dalka iyo gobolka iyo kenyaba waxaanu aad iyo aada ugu hambaryeynanaa inay waajibaadkooda guteen somalilaanna nabad ku ilaaliyeen gudaheeda dalalka aynu jaarka nahayna aynu wax badan badan kaga gudbannahay oo cadowga horumarka ah caalamka oo dhan waxaan u mahadnaqayaa wajuudda nooga tami dalka jaarka waxa aynu faraynaa dowladaheenna jaarka ee maanta inala jooga somalilan madda ay ku dhisantay gudaheeda iyo caalamku hayse waxa weye waa nabad khilaafka oo lagu xalliyo wada hadal iyo isu dulqaadasho iyo isu sabir cadowga burburinta horumarinta caalamka oo dhan ee aqoonta iyo tiknolojiyada la dagaalamayana inay somalilan la dagaalato iyadoon cidda ugu danayn annagu markaanu dhaqaalaha iyaga yar somalilan dibadeeda ku xasilayno jabuutina uma shaqaynno ma daafacayno etoobiyana ma daafacayno soomaaliyana ma daafacayno annagu xadkeenna nabadeenna ayaanu qaadanaynaa nabaddii aynu samaynana jaarkii ugu disa dal walbanu waa caynkaa marka nabad labada jaarka helaan ay isu cawlaal furmaana ay kala shaki baxaan labada dala isu dhowe ayay horumarka iyo dhaqaalaha iyo wanaagga iyo qabsigu dhaca markaa adiga waa lagaa helaa qof nabada fikir horumara leh dariskaaga inta taqaaniis soo dhawaysanaya waxa la wadaagaya waxa iyagu hayaan iyo waxanu hayna isu dhisan waxaa kaloo idin sheegayaa maanta jaarkeenu dhammaantiin jabuuti etoobiya kenya inuu xudheyrkeenu maraayo xididka ugu wanaagsanaa intaudhaitanu soo shaqaynaya dhammaantood waxaynu heshiis ku nahay nabadyari iskaashi horumar walaaltinimo isdhexgal ah inagoo siman oo is ixtiraamaya dhammaanteed waa ilaahay mahaddi inaynu jaarkeenna halkaa la gaadho jaarkeenna kale ee muqdisho ka taliya oonu intaba iska xigno oonu waxwaan ahaan jiray oo dhibaatadana soo dhex martay shacabkooda iyo dadkooda dhibaatada haysta waa uga ducaynaya ilaahay inuu nabad iyo horumar siiyo waa walaalad ma jecelin xumaantooda jabkooduna wuu ina saamaynaya walaalkoodoo kula jaara waxa laga wixii aan nabadii caana lahayn baa isqaadsiiya ilaahay waxaa kalijinaya nabadii caana quraananu inaguna nabadii caana isqaadsiino khilaafkeena dhex yaalaana waxa weeye xaqiiqada oo aanay rumaysnayn laba dal oo isu tegay baynu ahayn wixii aynu ku midayno waynu isku afgaroweyno waynu ku dunnay dhibaata ayna gaadhay maanta innagaa ugu lidina geeska africa waxa weeye labadii dowladood midaba gaarkeeda ha isu dhisto ha socoto annagu inan isbaan iyagoo qoladii talyaaniga haysta jira ah oo horu maraan waa walaaladayo tuu jira ahada soo koraanle laakiin taliska dadka ka taliya halkaa weli waxa ka dhicilaa waar soddon sano aynu midaysnayno waynu is eednay oo waynu isla duli soddon sanaynu kala maqnayno annagu badamaya aanaan gaadheen nabad iyo horumar iyo dowlad isbaanu ku jirtaa idina dhibaataadin haysataa waxaa la yaablu inaa dabka ila soo gal uu kuu dida walaalka anugu hore aanu socdo waa mashkaleeda arrintaa waxaynu u diraynaa xaqiiqada og waa inoogu dhow ee dariska ammaan waa xogaado waxaanu u diraynaa ururka afrika somalilan shacabkeeda wuxuu mudan yahay tixgelin haddaan wax loo tarayn in la siiyo inuu suu isagu doortay lagula shaqeeyo oo ah inuu qaranno madax bannaan doontay ee qaranku wuxuu kudhisay in loo garqaado xadkii ma jabinayno sharciga afrika sharciga afrika u dhigana xududihii isticmaalkaa la jooga ma jabinayno axad qarameedkeeda ma jabinayno cidna dagaal kuma wado walaaladayada ayaa qaldan la aynu wadagubanaya soo hara ururka afrika ee addisaba xaritu tahay waxaa looga baahaya inuu xaqiiqada eego oo wafdigii uu soo diray labadii kun iyo shantii ee yidhi arrinta somaliland way ka duwan tahay waxyaalaha ka socda dalka afrika dib ha loo eego ina tiyaarkii laga qaado oo lasoo ambaqaadan dariska iyo afrikada qocotanayna axmed maxamuud ow dalsan t v hargeysa
magaalada garowe xarunta gobolka nugaal ee puntland waxaa maanta lagu doortay lix ka mid ah kuraasta baarlamaanka koob iyo tobanaad ee golaha shacabka ee soomaaliya doorashada waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan guddiga fiid iyo sidoo kale guddiga doorashooyinka ee puntland sidaa warkan uu magaalada garowe uu inooga soo diray waryaheenna halkaasi inooga soo warramo
ayaa kala ahaa hoob boqol sagaashan iyo labo hoob boqol labaatan iyo kow hoob eber sagaashan iyo afar hoob eber afar iyo toban hoob boqol toddobaatan iyo afar iyo hoob eber toddobaatan iyo shan waxaana natiijada codbixinta ku dhawaaqay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer puntland fardowsa maxamed aadan waxay heshay saddex cod sahre cabdulaahi cigaalna waxay heshay siddeetan iyo toddoba cod toddoba codna waa xumaad sidaa daraaddeed waxaan caddaynaynaa in kursiga tirsigiisu ahaa eber siddeetan iyo toddoba cod toddoba codna waa xumaad sidaa daraaddeed waxaan caddaynaynaa in kursiga tirsigiisu ahaa eber sagaashan iyo afar in ay kursigaas ay ku guulaysatay sahra cabdulaahi cigaal ruweyda waxay heshay hal cod maxamed faaraxna wuxuu helay sagaashan iyo kow cod laba codna waa xumaadeen tiradeed kadafkeedana waxay ahayd sagaashan iyo afar ergey sidaas awgeed waxaan waxaan caddaynaynaa in natiijada ay kursigaasi ku guulaystay maxamed faarax nuur guulabsaha kursiga eber waa haysa hal cod waa diiday labona waa ka aamus sidaas ayay ku dhaqan sidaas daraaddeed waxaan halkan ka caddaynaynaa in kursiga tasgiisu yahay eber toddobaatan iyo shan natiijadiisa horaaca ah inuu ku guulaystay cabdiqani maxamuud maxamed saddex kursi oo ka mid a lixda kursi ee maanta kusoo baxay kuraasta golaha shacabka ee garowe ayaa codad gacantaaga ku meelmaray kadib markii ay tanaasuleen musharaxiintii la sharaxnaa kursiga hoob boqol sagaashan iyo labo oo ka mid ah kuraasta maanta soo baxay ayaa shaqaaqo ka dhalatay ay shan qofkii ku dhaawacmeen halka hal qof oo kalena uu ku dhintay iyadoo dhaawac fudud uu soo gaaray xildhibaanka cusub kadib khilaaf ka dhashay tartanka kursiga maxamed xuseen dheere wararka dalsan garowe
markana mandheera gobolka waqooyi bari ee dalka kenya wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in qarax maanta ka dhacay waqooyi bari kenya oo ay ku geeriyoodeen tiradada kuwa kalena dhaawacya ay kasoo gaareen warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax xoogan oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo andaki oo ku yaala koonfurta gobolka wajeer ee waqooyi bari dalka kenya kaas oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dad shacaba qaraxaasi oo ahaa miinada nuuca dhulka la geliyo ee laga hago meelaha fog waxaa lala eegtay gaari basa oo ay saarnaayeen dad shacaba islamarkaana waxa uu qaraxu gaarigaasi ku qabsaday xilli uu marayay deegaanka lagu magacaabo andaki oo ku taalla koonfurta wajeer guud ahaan war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray waa naga intaa wararkeenaan cidda aan helin baaran doonaan baraheena bulshada
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dansan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel